mowduucan haddii aan markaas ka hadlo waxaan jeclaan lahaa sababta inaan soo qaato qodobo aan isleeyahay sabab waa ay u yihiin in gabdhaha wariyayaasha ah ay ka qayb qaadan waayaan soo tebinta wararka ama warbixinada la xiriira xanuunkan markaasi dunida aafeeye ee covid nineteen qodobka koowaad waxaan isleeyahay kulligood ma wada ahan laakiin waxaan rabaa sida badan waxa sababa inaan ka hadlo waxaan dhihi karaa loomaba siiyo fursad haddii ay markaas ka shaqaynayaan warbaahin dadka madaxda u ah oo badankood rag ah ma siiyaan fursad ay kusoo sameeyaan barnaamijyada waaweyn ama warbixinada gaar ahaan xanuunkan oo kale marka waxaa kaloo aanan la siinin qalabkii ay u baahnaayeen marka marka la rabo in barnaamij ama warbixino lasoo sameeyo qofka koowaad ee lasoo xusuusanayaba ayada ma aha ayada waa optionka labaad ama waa doorashada labaad marka marka horeba raggaa fursadda la siiyaa ayada waxaa laga yaabaa inaanan lagu aamininba inaanan lagu aaminin inay soo samayn karto aan awoodeeda weriyanimo ama xirfadeeda aanan markaasi la aqoonsanayn marka raggaa fursadda la siiyaa ayagaa qalabka la siiyaa qodobka koowaad waa taas qodobka labaad waxaan dhihi lahaa gabdhihii laftarkooda awoodooda ayaga laftarkoodaanan ku kalsoonayn awoodooda warbaahineed waxaa laga yaabaa inay isdhahaan adiga ma soo samayn kartid warbixintan waxay doontaba ha noqotay waxaa laga yaabaa aqoon ku filan inaysan u lahayn waxa ay kasoo samaynayso warbixinta xanuunkan coronavirus oo kale hadda waxaa laga yaabaa gabadha haddii ay rabi lahayd inay warbixin kasoo samayso in marka hore baaritaan badanaa loo baahan yahay inaad kasoo samaysid maxay tahay mawduuca ka hadlaysid angalkee amaba xagashee markaas rabtaa inaad ka geshid laakiin hadda daraasad mar dhow la sameeyey waxay muujinaysaa in ragga ay yihiin kuwa ugu badan ee warbaahinada caalamka markaasi la socda marka dabcan waa dareemi karnaa gabdha haddii aan nahay qaarkeen hooyooyin haddii aan nahay in ragga ay naga fursad badan yihiin marka raggoo mawduuc mawduucyada qaar aqoon fiican kaga leh haweenka ama gabdhaha weriyayaasha ah ayaan dhihi karaa waa ay sababi kartaa in ma aragtay ay raggu dhankaas kaga firfircoonaadaan haweenka qodobka labaad oo ah in ayagiiba aysan markaasi ku kalsoonayn in nafsadooda gabdhaha wariyayaasha qaarkood saan wada ognahay waxay jecel yihiin waxyaabaha ugu fudud ee dhanka warbaahinta inay markaasi qabtaan oo warbixinadaas ama culayskaas inay diidaan marka taasna waa ayagaanba isku kalsoonayn qodobka saddexaad waxaan dhihi karaa culaysyo badanaa haysan kara qofka dumarka ah ama gabadha weriyaha ah si ka badan ragga ragga fursado badan ay naga haystaan gaar ahaan hooyooyinka oo kale qaarkood ayaga waxaa laga yaabaa inay fursado badan aysan markaas heli karin waxaa kaloo ayadana dhici karta gabadha laftarkeeda maadaama dhaqan aan leenahay soomaalida inay xishooto oo ay istiraahdo meelaha qaar ma tegi kartid haddii ay lacalla u baahato inay warbixino soo samayso meelaha qaar inay tagto inay ku adkaato oo access aysan u yeelanin halka halka ragga laga yaabo inay iyagana ay fursad badan markaasi ay heli karaan haa waxaan ka wadaa in gabdhihii qaar ay ku adkaato inay tagaan meelaha ay warbixinada kasoo samaynayaan oo ragga ay markaasi laga yaabo inay fursado badan halkaas ay u helaan marka anigii yar weriyaa israacnay meel tuula aan warbixin rabna inaan kasoo samayno odayaashii ee halkaa joogay mid ka mid ah oo odayaasha tuuladaas sugan wuu diiday inaan aniga waraysi ka qaado wuxuu dhahay weligeeba aniga qof dumar ah intaan meel la istaaga lama hadlin marka sidee intay igu soo hor istaagtuu dhahay ee aniga igula hadli kartaa amaba su-aal intay ii weydiiso amaba intay su-aal ii weydiiso aan uga jawaabi karaa ayuu yiri marka wuxuu yiri warbixintan aniga idima siinahay marka muhiimu noo ahaa waxay ahayd run ahaantii inaanan ogolaanin arrintaas oo aan ka diido warbixintana qof kale oo nin ah oo hadli kara inaan ka sameeyo laakiin waan ku qasbanaanay marka waxay noqotay in su-aalihii aan u dhiibo yarkii weriyaha ahaa ee markaasi ila socday marka waxaan dhihi karaa oo laftigeyga aan gadaal ka ogaaday in aan ku qaldanaa inaan ka ogolaado maysan ahayn in waxyaabahaas oo kale gabdhuhu ay ogolaadaan ma aha laakiin waa dareemi kartaan oo qof meel tuulo ah joogo adduunkii markaas uu ka xirxiran yahay waxaa waaye garu uu leeyahay inuu saa dhaho marka dhibkaasna ayadana way jirtaa marka qodobada intaasa ugu waaweyn aan kusoo koobi lahaa marka wax yar aan rabe inaan ka hadlo dhibka ay keeni karto haddii ay kala bataan amaba ay yaraadaan gabdhaha wariyayaasha ah ma aragtay wararka ama warbixinada soo tabinaya haddii ay yaraadaan dhibaatooyinka ka dhalan kara waxaa ka mid ah in haweenka aysan cod badan ku yeelanin warbaahinta oo dhibkooda aanan markaasi la maqlin sababtoo ah nin rag ah marka warbixin uu soo samaynayo si walba oo uu isdhaho warbixintaada u dheelitir oo rag iyo dumar labadoodaba kusoo dar si walba uu isku dhaho haddana waxaa ognahay in haweeneyda marka ay markaasi nin u warramayso inay ka duwan tahay marka qof dumar ah oo ayadoo kale ah markaas warbixinta ay u siinayso waxaa laga yaabaa in dhibkeedoo dhan ay u sheegato waxa niyadeeda ku jiro oo dhan ay sheegato ay sheegato laakiin ninka ragga ay markaasi ka xishooto oo ay hadalkii usoo kokoobto marka warbixinta la sameeyey ama sheekooyinka badanaa warbaahinta ay baahiyaan waxaa laga yaabaa in codadka haweenka ay ku yaraadaan sidaas darteedna aanan haweenkii xaaladoodiiba aanan markaasi waxba laga ogeyn waxaa kaloo ay sababi kartaa in gabdhaha wariyayaasha warbixinadooda ay warbaahinta ku yaraadaan in kalsooni darro ay markaasi ku dhacdo waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa in haweenkii kalsooni darraba ay ku dhacdo laftarkooda xitaa haddii raggu u yimaado oo wiilal wariyaal ay u yimaadaan oo ay ama codad ama ay ka qaadi rabaan inay isdhahaan adinka warbaahinta adinka maba la idiin samaynin kama dhex muuqataan oo kale marka inaysan wax muhiim ahba u arkin laakiin haddii ay arki lahayd in si fiican amaba warbixino badan oo haweenka looga hadlaayo ay warbaahinta ka maqli lahayd codod badan oo haween ay markaas maqli lahayd waxaa laga yaabaa inay ku dhiirato ay istiraahdo allay lehe waxaa waaye haweenka way ka hadlaan warbaahintee marka adigana ka hadal oo dhibkaaga sheego marka intaasaa runtii kusoo koobi lahaa dhibaatooyinkaasaa ka dhalan kara waxaan u malaynayaa asxaabta inay ayagana ka hadli karaan bal sida looga bixi karo waxaa arkaya hadda dhakhtaradoo kale qodobo kuwan lamid ahe ka hadashay marka waa caqabad dhan walba ka jirta haddii dhinacay caafimaadkay ahaan lahayd arrimaha bulshada dhan weliba waxaan ognahay in haweenka ay yihiin doorashada labaad oo mar walba ragga ay yihiin markaas doorashada koowaad marka intaasaan kusoo koobi lahaa